madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r philip grandi ayaa sheegay in beesha caalamka ay ku guuldaraysatay inay maalgelin ka samayso soomaaliya si fursad loo siiyo qaxootiga ku soo laabanaya waddanka waxa uu hadal ka hadlayey kadib markii uu shalay booqasho ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire
socdaalkan madaxa qaramada midoobe u qaabilsan laanteeda qaxootiga u n h c r uu ku tegay xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa dulucdiisu waxa uu ku sheegay inay tahay dabagal uu ku samaynayo xaaladda dadka qaxootiga dodo badan ayaa ka taagnaa hamaanka dadka qaxootiga dib ugu noqon karaan gudaha dalka soomaaliya haddaan dib u milicsado go-aamadii madaxweynaha dalkani kenya iyo madaxweynaha soomaaliya ay qaateen kaasoo isbuuc ka hore ku yimid gudaha dalkani kenya socdaal ayaa waxa uu noqonaya in dhammaantood isla garteen in dadka qaxootiga keliya lagu rari karo qaab waafaqsan sharciyada caalamka arrangement that exists between Kenya, Somalia and UNHCR as a facilitation agency.
Mr. Philip ayaa wuxuu sidoo kale sheegay haddii bulshadu caalamku ay raalli ka tahay in dadka qaxootiga dib loogu celiyo dalka Soomaaliya, Soomaaliya wax badan laga qabto.
The international community has not been very forthcoming in investing in Somalia and my strong bulshada caalamku may sanahayn kuwa kaalmo ka geysanayay horumarka gudaha dalka Soomaaliya. Codsigayga xoogga leh waxa weeyo in haddii aynu doonayno inaynu ku guulaysano dib u raridda dadka qaxootiga oo ah mid aynu dhammaanteen wada doonayn waa in aynu maalgelinaa gudaha dalka Soomaaliya si dadka qaxootiga dhiiranaan ay u helaan inay dib ugu noqdaan dalkoodii Soomaaliya and we will strive Ruqiya Cali Raage waa gudoomiyaha xerada qaxootiga Ifo oo la hadlaysa wufudaasi heerka sare uu hogaaminayo Philip Grant ayaa sheegtay in nolosha dadka qaxootiga iminka ay ku nool yihiin ay tahay mid aan loo dulqaadan karin dad aad iyo aad marka u rafaadsan baan hayn hadda saxiixa la soo saxiixay la yiri shirki hore ee saddex afar saddex geesoodka heed baa la wadaa aad baan ugu mudana ilyas barashiil oo laga soo doorta deegaanka faafi oo xerada qaxootiga kaambi coos iyo xagar dheere ay ka tirsan tahay ayaa sheegay in go-aanka dowladda dalkani kenya ay ku gaartay in dib qaxootiga u noqdaan uu halkiisi yaala balse lagu miisaami doono xaquuqul insaanka waxay ahayd inay dowladda kenya ay muujinaysay aniga qaybtayda waan qaatay waan daalay walaaba daalay darirtiisa lagu taga dadkan ha laga raro dowladda kenya walageeda maalihin dadkan intaan qadaadka qabtaa ayaan qaxootiga halkaa ka raraya laakiin waxay dhahday aniga waxaan rabaa inaan raro laakiin marka maanta waa laisku imaaday adduunkao dhan baa ajendihii qaxootiga soomaalida ku nool muxuu ahaa maanta arrintoodii arrin la hayo oo nin kastaba konsaan uu ka dhigtay nin kastaba uu ma arti miiska soo saaray noqotay maxamed faarax shire v o a garisa
haddaba waxa weli arrimaha qaxootiga kenya ayaynu ku jirnaaye waxaa arrimaha qaxootiga xaaladooda ka wada hadlay dowladaha soomaaliya iyo kenya oo labadooda madaxweyne ee heshiis ka gaadheen arrimihii lagaga wada hadlay kulamadaas ayaa wariyaheenna maryan maxamuud barre maryan qalanjo waxay ka waraysatay danjiraha soomaaliya fadhiya kenya jamaal axmed xasan
waxyaalaha laga wada hadlay sida warmutiyadka ku qoran waxaa kamid ah arrinta qaxootiga maalmahan midiyaha iyo saxaafadda ku jirtay amniga ganacsiga socdaalka labada dal toddobadii iyo sideediiba wadahadaladu waa socdeen aakhirkiina warmutiyadkana kasoo baxay sida muuqata oo ka kooban labaiyo toban qodob waxyaala badan ayaa laisku fahmay saad la socoto arrimahan qaxootiga dowladda kenya waxay sheegtay bishii shanaad in ay rabaan xiraan xerada qaxootiga dhadhaab marka arrintaas waa arrin soomaaliya runtii aad xiiseynayso u danaynaysa in ogaato sababta keenta in la xiro maxaa loo xirayaa iyo sidii wax looga qaban lahaa wadahadalladu halkaasi u badnaya xoogoodii aakhirkii waxaa laisla gartay maadaama ay soomaaliya rabto dadkeeda in usoo noqdaan annaga waxaan rabnaa dad soomaaliya dad la-aan baa ka jirta dad badan ma u baahannahay annaga guud ahaan fikirahaan waxba kama qabno laakiin waxaan rabnaa soo noqodkaa soo noqonaya inuu noqdo mid nidaamsan oo dadka sharaftooda ilaalinayo oo dadku iyagu meelahay tagaayan sheeganayaan oon la khasbeyn oo lasqor qabanayn lasxoogi intaan qodobkaas ku jirno waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo iyadoo heshiiskaas ay jiray haddana tiro ka dhowr jeer ayay kenya arrintan ku soo celisay ah inay doonayso inay xeryaha qaxootiga xirto hadda waxaa la isweydiin karaa maxay heshiiskan cusub ee aad hadda aad gashteen oo aad ku heshiiseen uu ninkii hore lagu wada shaqeeyo maxay soo kordhinaysaa miyaanay haddana berri imaanayna kenya marka la tiraahdo dadka hana laga wado runtiisa kenya wadankan iyaga iskale xeeradan qaxootiga wadankooda ku taal waxay berito oranayaan waxay maanta caawa oranayaan warkama hayn laakiin annaga waxaan ku soconay laba dowladood baan nahay markaan si laba dowladood oo hadalna wixii aanu ku heshiinay iyo waxaan soo soo qaadnay inaanu dhaqan gelino heshiiskan wuxuu dhigaya in qofkii la register gareeyo xerada qaxootiga uu ka baxo meesha meel tago registration unisar soo qaada hay-adda kenya qaxootiga qorto diyaarad la saaro gobolkii la geeyo oo ay ka yimaadeen waa process dheer dadka markii la celinayo dad laakiin waxaa jira ikhtiyaarkooda noqday kaararkiis ka celiyey isguuray oo soomaaliya ku noqdo boqol kun oo qof ka badan dowladda kenya media iskulama hadalo dad fariima isma farno laba dowladood baana darisa walaalaha markii issue jiro waa sunni maana oo ka wada hadala waxay sheegayaan iyo waxay dadka media ka sheegayaan iyo waxaasoo dhan annaga nama khusuuso waxaa na khusuusa wixii aan officially isu dhaafsano official aan ku heshiino ayaan ku wada dhaqmayna waata marka inaan xe- xerada november xiraynaya kenya dheheen i mean september xiraynaya dheheen arrintaa inay ka laabtaan heshiiska ma ku jirtaa meesha laga saaro annaga naguma oran xerada waqtigaasaan xeraynaa waxay noo sheegeen rabaan dadku inay noqdaan annaguna waxaan u sheegnay heshiis inuu jiro dadkan aan jecelna heshiiskaasi lagu celiyo hawshina saa ku socoto lana boobsiiyo ciddii rabta inay noqoto loo fududeeyo dad badan waxaa jira dhowr kun oo qof oo soomaalida isqoray oo muddo sugaya in la celiyo marka annaga naguma oran waqtigaasaan xeraynaa heshiiskan aan wada gaarnina kuma qorneen xero la xiro iyo waqti la xero la xirayo taas ayaa saldhig u ahayd waxyaalaan kooda hadleen marka maxay ku idinku cabteen inay xerada dhibkay ku- nabadgelyo ku qabaan tusaale ahaan maxay idinka sheegaan tusaaleahaan waxyaalihii hore loo sheegi jiray amniga in xeradaas ay mataqaana infiltration ama ay soo dhex galeen dad badan oo qallaastooda oo shabaab iyo iyo dadka amniga ama darrada wada ah dadka inta badan qaxootiga dad ay yihiin masaakiin oo qaxootiya oo soo qaxay oo dhibaato iyo shabaab u geystay intooda badan xataa kasoo qaxayna way ogyihiin waxaasoo dhan laakiin haddana waxay leeyihiin meelaha dad badan oo waa lagu dhex jira dad badan ayaa ku dhex jiro annagu marmana marka inaan kula muranno ama aan maalin walba isku qabsanno xeradan ha furnaato ama ha xirnaato waxaan rabnaa haddii xeradan la xiraayo ee dadkani baxaya in si nidaamsan dadku u baxaan aan dadkii baabuurinta lagu guro ama qoorta la qabto aan saa mataqaana loola dhaqmin waxyaabaha dadku aada uga cabtaan waxaa ka mid a duulmaadada marka ay ka yimaadaan soomaaliya soo mara een, deegaanka wajeer oo halkaa baaritaan badan lagu mariyo dadku waqti badan ku dhuma iyadoo soomaaliyana sidoo kale lagu soo baaro haddana jomo kenyatta oo isla kenya uun ah waxyaabaad ka wada hadasheen arrimahaas ma ku jireen maxaas iska tiraadeen labaan u kala qaadnay mustaqbalka fog iyo muddadan dhow hadda hadda waxaan ku heshiinay in qofku markuu wajeer soo maro oo nairobi yimaado in diyaaradda wajeer kasoo baxday ee nairobi imanaysa ay noqoto diyaarad loo kalfalayda waddanka dhexdiisa ka safrayso waana qofka immigration dambe iyo baaritaan dambe iyo su-aalo dambe aanu ku noqon taa ma isku afgarateen taa isku afgaranay dhawaan ayaan la bal howlgelinaya annagoo weliba kasii shaqaynayna oo hadda qorshaheeda bilownay in diyaaradihii toos marka loo bilaabo dhawaan oo diyaaradda marka soomaaliya ka timaado nairobi toos u iman karto kenya toos u iman karto waan meel dhexe lagu soo dejin kara
kaasi wuxuu ahaa dan- danjiraha soomaaliya ee fadhiya dalka kenya jamaal maxamed xasan waxaa u warramayay waryahayaga nairobi maryan maxamuud maryan qalanjo